dowladda jabuuti ayaa mar kale waxa ay ku celisay inaysan u dulqaadan doonin inay shicibka abaabulaan isbahaysiga mucaaradka ee u s n hadalkan waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha cali faarax casoowe oo waraysi siiyey idaacadda v o eda kaasoo uu kaga jawaabayay afhayeenka mucaaradka siyaasadeed ee u s n daahir axmed faarax oo horey u siiyey v o eda inaysan joojinayn inay taageerayaashooda abaabulaan wasiirka oo lasoo xiriiray idaacadda v o eda ayaa waryahayaga jabuuti rabadaan muuse ugu horeyntii wuxuu uga waramay sida ay u arkaan go'aanka mucaaradka waxaa dhacday inay rag xusbiyaal baan isku deernay oo u yeesan baan nahay inay manifestation waxa la yaraa afka qaalaad inay u kacaanay waxeeyaan dee doorasho laguma jiro way dhammaatay wixii u s n tan la sheegayo sharci ma haysato u yaalla wasaaradda gudaha wasaaradda gudaha baa laga sajilaa xusbiyada madaxa bannaan ama macaarad ha noqdo ama maxaafid ha noqdo marka u s n wakhtigeygii way dhammaatay iminka waxaa nagu maqala inay dadkii ay doonayaan inay qalalaaso ka ridaan waddanka inay kiciyaan dee waxaa ma fiicno iyakana uma fiicno raggan mas-uuliyiinta waxaa weeyaan inay xeerkii waddanka u yaallay way garanayaan xeerka waa dad dowladda ka shaqayn jiray awel waa dad mas-uuliyiina mas-uuliyiin sarsaarkahaa markaa xeerka way iska garanayaan xeerka inay dhaafaan maaha xeerku walaa maxaafid walaa maxay ahayd macaarad mid kastaba wuu qabanayaa waa xeerkii dalka lagu dhigay u s n waa tian ka sharciyeysneed dalka doorashooyinkii ka qayb qaadatay maxaa maanta ka qaaday sharciyadii waxba kama qaadin ee wakhtigii way dhammaatay u s n iyo e m p wakhti bay lahaayeen doorashadii way dhammaatay iminka waa xusbiyaal xusbiyaasha madaxa macaaradka madaxa bannaan waxaa weeyaan waxay ku qabsan yihiin inay xeerkii uun ilaaliyaan way duuri karaan way tegi karaan gaboladooda dadkooga way sharin karaan wax way gaarsiin karaan laakiin ma aha inay bannaano u soo baxaan ay yaraahiin waxaan nahay u s n soo baxa shicibow waxyaalaha ma haboono taa ma fiicno erbibeeduba way tagtaa laakiin gabaladeeday tagtaa e m p meel tegayso meel xerayso dikado oodays iyo waxaa ma jirto erbibe dikad ma oodi karta eedba hadday oodo xeerka unbaan ka qabsanayna marka u s n wakhtigeygii way dhammaatay e m p wakhtigeygii way dhammaatay hadday isku yimaadiina e m p amba u s n dee gaboladooda ha tagaan oo gaboladooda ha ku waxeeyaan uma diidayno laakiin waxaan doonaynaa uun security-ga dadka baabuurta ummadda reer jabuuti inaan ilaalino waa intaa un waxaa ujeeddadayadu maskiidku waxaa weeyaan meel lagu cibaadaysto jimco kastaba may quruxsan tahay dadkii soo cibaadaystay inay soo baxaan ay askar tuurtuuraan ay maxay siyaasad ay ka hadlaan adduunka kale maskiidka wakhtigaa unbaa la furaa kooraamkii dowladdaa bixinaysa biyihii dowladdaa bixinaysa dhulkii masaakiidka dowlad baa dhistay waxyaalaha waxay u dhistay inay dadkeegu ay ku cibaadaystaan si peace and love ay ku cibaadaystaan laakiin ma habboonna maxay ahayd siyaasad iyo taraagtiyaal iyo jimco kastaba ya oo askarta lagu dhibaatay askartana waxaa ka leenahay dhulkiina iska jooga waxba masaakiidka ha ilaalina maskiidka ilaahay baa le ilaahay baa ilaalsadaa dowladdu wixii soo food saara ee soo dhibaateeya way ka daba tegi oo soo qaban oo sharciga ka maray axsaabta mucaaridka mas-uuliyiintoodu waxay ku andacoonayaan iyaguna kulamadaasi ay la lahaayeen qeybaha bulshada jabuuti ka mid ee dadweynaha in naftoodu ay halis gashay oo dhibaato loo geystay ayay tirsanayaan marka miyaanay ku habbooneen qofku hadduu yahay mas-uul siyaasadeed oo reer jabuutiya amba muxaafid ha ahaado amba mucaarid ha ahaado in amnigiisa la sugo oo aan wax dhibaataa loo geysan waa runta amnigiisa waa inay dowladdu ilaaliso dhibaato inay u geysato maaha isna waa inuu sharcigii dowladda uu nidaamkii uu ilaaliyo maxaa habboon in wasaaradda gudaha ee daakhiliga loo yaqaano baa lala xaajoodaa oo la yidhaaha wakhtiga maalinta sidaa iyo sidaa xaggaabaan usoo baxa waxaan waxaynaynaa dadkayaga bulshadii baan ka wargelinaynaa siday u dhacday xitaa doorashooyinkii iyo waxaa ikhtiyaar bay u leeyihiin uma diidayno dowladdu way u sikirisayn oo way la sikirisayn laakiin hadday isdhaaf iyo waxyaalo kale ka dhacdo mas-uuliyadda iyakaa qaadan marka nidaamka iyakii anaguma waan ku qasbannahay inaan ilaalino iyo xeerkii dowladda inaan ilaalino marka iyakaa diidan wakhti kastaba way diidayaan inay nidaamka ilaaliyaan waxay kaloo tilmaamayaan mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaridka siyaasadeed ee u s n inkastoo ay dowladdu qaraarkaasi qaadatay oo ay tilmaantay in u s n wakhtigeeda uu dhammaaday iyagu ay ku go-aan adkaanayaan oo ay sii wadi doonaan tallaabooyinka iyo go-aanada siyaasadeed ee magaca u s n ay ku qabanayaan amba ay ku shaqaynayaan maxay tahay markaa tallaabada dowladdu tallaabada dowladda anagu xeerka waan ku adagnahay in badan baan dhaafnay oo iska dul qaadanay laakiin hadeed kadib in la dul qaadanayn wax rabshad keenaya wax dadka kicinaya wax dadka laaqaya intaa ma dul qaadanayno usn annaka xagga dowladda wax jara maaha waxa loo waxaystay ahayd electionkii electionkii uu dhammaaday wakhtigiisi xeerka inaan wala ilaalino weeyaan hadday ilaalin waayaan anaku intayada mas-uuliyaddeeda waan qaadanaynaa xeerka waan ku adagnahay haddeed kadibna uma dulqaadanayno kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jabuuti cali faarax casoowe waxa uu magaalada jabuuti ugu warramayay wariyaha v o e da ramadaan muuse